caqabadaha ay wajahaan xubnaha isa soo dhiiba sida ay bulshada u dhexgalaan iyo weliba haddii noloshooda cusub ay tahay mid soo jiidan karta xubnaha weli kasii midka ah al-shabaab cumar maxamed oo loo yaqaano abu ayaan waxa uu ka soo goosta al-shabaab sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobanka isagoo ku biiray sanadkii labadii kun iyo lixdii abu ayaan ka hor inta uusan ku biirin al-shabaab waxa uu ku noolaa yurub in muddo ah waxaana weydiiyey waxa ku dheliyey inuu ka soo goosto kooxdii uu ka tirsanaa ee beri u aaminsanaa qadiyaddooda
runtii dadka oo xagga jooga oo badankoodii waxa waaye la jooga waxa waaye markaan dhexdooda aan joogno waan ka doodi jirnay waxyaabaha al-shabaab samaynayaan iyo waxyaabaha oo lidka ku ah diinta qaar badan waa wa caddeed in nimankaani ayna inxiraafeen oo oo waddadii diinta saxda aan ahayn dhiigga muslimiinta ay qafiifsanayaan culummadii oo tawxiidkii diintii ay kasoo barteen sida cabduqaadir gacmey iyo titor axmed iyo elayen culammadii kaleeta dhan oo diintaa kasoo baranay sida cumar faaruuq iyo umar ishibil iyo raggaas dhanna way wada gaalaysiinayeen marka go-aanka markaa gaartay markii inaa iskaga soo tegtid qaar badan dhex baa lagu qabtay oo la xerxiray oo la tacdiibiyey qaar badanna waxay ahayd way cabsadeen runtii xataa fu-aal shongalo wuxuu ka mid ahaa ragga oo kasoo horjeeday oo xarakada waxay samaynaysaa qalad waaweyn uu arkayay laakiinse cabsi uu ka baqayo iyo isagoo shambali madaxiis saaran tahay ayuu ayuu ula joogaa oo ilaa haddana ula joogaa marka go-aanka markaa gaartid oo inaad kasoo baxdid aragtid dadku way kala duwan yihiin qaar waxa waaye qaraabadooda ayaa dowladda ku jiro oo ay yaqaaniin soo waci karaan qaar qaraabadooda dowladda ku jiray waa u hanjabi jireen oo way kala dhinteen qaarna dad kama yaqaaniin anu waxaa ka mid ahaa raggii oo sagaashankii yurub galay oo aana maxay ahayd halkaani dadna ka aqoonin iyaga oo keliya ayaa dadka aqaana waxa soomaaliya joogo dadka ka soo goosta al-shabaab ayaa la sheegaa in qaarkood ay soo wajahda halis amni oo ay ku ugaarsanayaan saaxiibadoodii hore ee ay ka soo baxsadeen mararka qaar ayay wajahaan halis ka badan tan saraakiisha dowladda waxaana ay kuwo badan ku qasabtaa in ay dalka iskaga cararaan sida uu sharxayo abu ayaan qaar badan sidaa kuu sheegay qabiilada qaarkood ay ka dhasheen culaysyo badan baa lasoo kulmay qaar badan waddanka waa iskaga carareen iyo south africa iyo meelo kaleta ayay aadeen sidaa ku sheegay oo ilaa hadda qaarka ani xataa waxaa jirtay rag aan la imaaday markaa imaanaya maalinta imaanaya muqdisho oo ilaa hadda sida u carareen oo de waddanka dibadiis u tageen aan lugta waddanka soo gelin taana waxay ku tusinaysaa maadaama kuu sheegay waxa waye nasiib darada ka dhalata ee bulshada ee ka imaada weeyaan ibraahim aadan waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa uu ku biiray kooxda al-shabaab sanadkii labadii kun iyo lixdii wuxuuna ka soo goostay sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka kadib toban sano oo uu ka mid ahaa sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyey dhaqan celinta dadka ka soo goosta al-shabaab waxaana ibraahim aan weydiiyey sababta ay al-shabaab u bartilmaameedsadaan dadka ka soo goosta waxaan isleeyahay laba sabab ayaa u sababa sababka koowaad dadka xagga ka yimaada ama waa laba nooc horta waa dadna waa dad magaca lahaayo ama xilal sare meesha ka hayay oo shacbiyad lahaayo oo dad tiro badan le ay ku xirnaayeen bixitaankooda ay ka tagayaan marka saamayn buu dabcan yeelanaya qofkaas intuu jiro uu ka maqan yahay ayagu saamayntaana inay sii socotaan laga yaabaa si marka saamayntaa ama loo soo afjaro ama loo suurad suurad xumeeyo in qofka la dhaafiyo waa sabab sababka kaleetana waxaa la dhihi karaa de qof ku yaqaano oo ceebtaada iyo ammaantaada yaqaano saaad u fakeraysay iyo waxaad aaminsan tahayna garanaya haddana maalin cad intuu yidhi kuma qanacsanin sidaanaad u nooshahay iyo waxa aad samaynayso saxnimadooda iyo dhinacii kale kaa aaday waxaa laga yaabaa in de qof kale oona aada is hayseen uu ka saamayn badnaado marka labadaas sababood baan is leeyahay waa laga yaabaa way u beegsana
cabdulaahi maxamed nuur agaasimaha hay-adda qaran ee tubson oo ka shaqaysa ka hortagga iyo la dagaalanka xagjirnimada wuxuu sheegay in dadka ka soo goosta al-shabaab ay mararka qaar bartilmaameed noqdaan oo al-shabaab ay u arkaan in ay yihiin sida dad qiyaameeyey oo kale dadka iska caadiga ah ee ka shaqeeya heedaha dowladda iyo kooxaha kamid iyo qofka shaksiga kamid ahaan jiray ee ka tegay isu soo dhiiba dowladda intooda badan waxay khatar khatar ku yihiin qofka ka tegay inkastoo ay kusii xidhan tahay qofkaasi meelaha uu kasoo shaqayn jiray iyo shaqadu ay dhexdooda kasoo qabtay iyo xogta ama macluumaadka uu ka hayo marka waa waa waa dhacdaa khatar way dareemaan dabcan dee kooxaha argaxisaduna qof kastoo ayaga aan kamid ahayn ayaa ayaa dareemaya khatar amni laakiin dadka noocaas oo kalaahina kuma sii jiraan oo waxay aaminsan yihiin qof ama xog ka haya ama khiyaanay ama ku ku caasiyey sidaasoo kale u arkaan waana waana waana dhici kartaa mararka qaar inay khataro amni ama ay soo wajahda yani shaksiyaadkaas kasakow in dadkani soo goosta ay wajahaan cabsi iyo halis ammaan dhanka kalena waxaa jirta cabsi iyo amni darro iyaga laftooda laga qabo iyadoo dad badani su-aal iska weydiiyaan haddii ay dhab tahay imaatinkooda iyo haddii ay dhici karto in al-shabaab ay soo dirsadeen oo mar uun ay qarxi karaan ama dhibaato kala geysan karaan abuu ayaan ayaa aaminsan in aragtida laga qabo qofka ka soo goosta al-shabaab ay ku xidhan tahay eheladiisa wuxuuna sheegay in qaarkood ay u fududdahay in ay dib u dhexgalaan bulshada lana aamino halka qaarna ay adag tahay oo ay waddankaba iskaga cararaan hortii dadka markay soo baxaan oo dhanka dowladda imaadaan kabacdi waxa waaye waaga aani imaanaya cabsi badan baa jirtay amay dowladda ay kusoo qabataa oo t v kusoo hordhigtaa wejigaaga dadka amniyaadkooda ka shaqeeya ee muqdishojo ay ku bartaan isla markaana lagu dayacaa qaar badan sidaa ku dhaci jirtay waagii hore maalmihii dambeetu way isbedeshay dadka markaa cabsi oo oo badan baa xoogga saarayso laakiinse dadka waa kala nasiib badan yihiin waxay kamid tahay dadka soo baxayo waxay ku xiran tahay nasiibkiisa qabiilka uu ka dhasha qabiilo waxaa jiro oo marka flexible ah oo dadkii xag ka soo baxay soo dhaweynayo xataa xildhibaanadooda soo dhaweynayo hogaasidooda iyo madaxdooda soo dhaweynayaan u fududaynayo inay brocesska dowladda ee maraan isla markaana maxay ahayd u fududaynayo inay dowladda shaqo ka helaan qaar kooda xataa ay noqdaan maxay ahayd wasiiro ama agaasimayaal sarsare qabiilo leh waxa waaye waxaa lagu dhahaa markaa imaadid sida aniga camal markaa imaada waxaa leedhahay markaan soo raadiyey siyaasiyiinteeda iyo dadkeyga markaan soo raadiyey waxay ugu dhaheen o xaggaas maa ka imaanta ha doofaar mataahiro ibraahim aadan ayaa qaba in dadka ka soo goosta al-shabaab aysan halis gooni ah lahayn balse ay jiraan kuwa dadka ku dhex jira oo mararka qaar halis noqda dhibaatana geysan kara wuxuuna caqabad aan sal lahayn ku tilmaamay tuhunka laga qabo dadka soo goosta laba arrinba way jirtaayo dadka xagga ka yimaada shaqa la siiyaa iyo dadka xagga ka yimaada lama aamini karo soomaalida horta waa dad si u roon aan la garanaynin mararka qaarkood markaad u fiirsato laakiin mar walba sida saxda iyo waaqaca iyo sida ay wax yihiin un in laga raacdo ay munaasabka tahay dadka waa soomaali dalkuna waa dal soomaaliyeed dowladduna waa dowlad soomaaliyeed ruuxi marka dembi mucayan oo lagu ogyahay oo si lafihiisa loo haysta la geray laakiin mushkiladda guud ee markaa taagan inay xalismataa iyo dalka iyo dadkay diintuba dan oogu jirtahay qof isaga sidiisii oo dantiisaa gaarka ah raadsanayay wuxuu sheegayo wax hadda ma lagu dayan karo ama la qaadan kara maaha in dalkao dhan oo wada dowladdu ay ka wada taliso oo wadanku nabad noqdo oo kii beer qodan karana beertiisa qota kii ganacsi samaysan kara ganacsigiisa samaysto sida ummadaha kale adduunkuba ay u nool yihiin loo noolaado yaa qof walbaba maslaxadiisa gaarka iyo midda guudba ay ku hergeli kartaa haddii hadafka guud uu kaas yahay marka shalow saas ahaa iyo maantuu saa yahay iyo midna hadda in lagu mashquulo anigu aragti ama qabo waxaa kaloo anigu aan idhaahdaa wuu ahaan jirayba wuu ahaan jiray dembi maahe hadduu yahay baa dembi ah marka aaminaadda iyo aamina daridana mar haddaada soomaalida guud aad ka mid tahay markii haddii dembi nin qofkii dhib wada ama ayaga ha ka yimaado ama meel kale ha joogay qofkii dhib wada inuu dhib wadana muuqata dee heedaha ku shaqa lahoo wax ka qabta laakiin tuhmo keligeed see lagu aaminay iyo see lagu ahaan jiray iyo hade su-aal waarid ahoo meesha imaanaysaa inay tahay ilama aha dadkuna ilaahay ma simin qof walba itijaah iyo aragti buu leeyahay qof walba shar iyo khayrba waa ka suuroobaan marka dad aan weligood noqon baa dhibaato sameeya kuwa ahaan jiray baa dhib sameeya ninkii dhibta macsan isagu waa gaar wuxuu ahaan jiray iyo wuxuu hadda yahay wuxuu noqon doona midna kuma xirna marka ma dhihi karo labadaa su-aaloodba waxaan islehay wax hadda meesha imaan karo ma aha oo qofkii meesha ka yimaadaa shaqo helayo boqolkiiba intaa in la eg waay midda kale miyaynaan soomaali ahaynon xaq u lahayn mise waa wax dadka ka takooran oo kowkab kale ku nool iyo see lagu aaminay qofka xagga ka yimaada kii ka yimid oo iscadeeyo warkiisaba banaanka u yaalo dee mowqifkiisa wixii shay cad yihiin imsaa boqolaal ahoo ka mid ahoo haddana aan mowqifkoodana caddaynino markay dhib geystaan keliya la ogaado marka dambe marka horena laga yaabo inay dadka u fiican yihiin loo maleeyo agaasimaha tubsan cabdulaahi nuur ayaa v o e da u sheegay in xubnaha ka soo goosta al-shabaab ay mararka qaar muhiim u noqdaan qaranka iyo hay-adaha amniga oo ay u adeegaan iyagoo adeegsanaya waayo aragnimadoodii ka mid ahaanshihii hore ee kooxda al-shabaab
waa mahadsanta horta muhiimadda ay u leeyihiin ugu yari waxay tahay in laga nabad galo waa markay ugu liitaan oo iyagu aynan qayb ka noqonin inay bulshada soomaaliyeed dhibaateeyaan tan labaad waxay tahay inay noqdaan dad u adeega oo siyaabo kala duwan ugu adeega bulshadooda iyagoo ka faa'iidaysanaya khibradooda iyo aqoontooda ay uleeyihiin runtii dee saraakiil fara badana noo joogta maanta oo markii hore ka mid ahaa dadkaa la qalday maantana heerar kala duwan ka jooga nidaamka duuliga ahee dalka ka jira hadday noqon laheed siyaasadda hadday noqon laheed maamulka hadday noqon laheyd amniga intubana runtii waxaan dhihi karaa waxay contribute karayaan ama ay uga qayb qaataan siyaabo kala duwan hadday noqon laheeday siyaasadda hadday noqon laheeday maamulka hadday noqon laheeday amniga iyo iyo siyaabo kaloo kala duwan intaba marka rool in badan oo kamid a dadkii kasoo tegay rool aada u wanaagsan oo runtii muuqda ayay ku leeyihiin u adeegidda bulshada cabdulaahi meesha kama saarin in mararka qaar ay halisi ka iman karto balse waxa uu sheegay inay tahay mid aada u yar marka la eego tirada dadka isa soo dhiibay iyo weliba faa'iidada dalka ay u leeyihiin
waa mahadsanta falastiin dabcan xarumahan dhaqan celinta waxaa soo maray dad kor u dhaafaya sagaal kun oo qofood inta aan ognahay ama la xasuusto ama aan xogtooda hayno dabcan waa dhaceen waa run kaysasaasoo kale ah dad inta isu soo dhiibay dowladda maray habraacii dhaqan celinta ee haddana ku laabtay faralkii argixisada laakiin dadkaasi intooda badan waxay ahaayeen ama waxay ahaayeen gebi ahaantood dad markoodii horeba isu soo dhiibidoodu aynan ahayn mid dhabax ama mid januwin ahayn oo ku talagalay inay iska dhigaan inay isu soo dhiibeen kadibna howlo kale ay fuliyaan dabcan waxaa laga yaabaa dad badan oo aragtidaas oo kale isku soo dhiibo markay yimaadeen oo ay xerihii arkeen oo dhaqan codintii mareen inay ka tanaasuleen inay noqdaan double agents ama ay laba wajiilayaan oo xaggay xaggaba u shaqeeyaan inta badan xaggaas u shaqeeyaan laakiin inta aan xasuusano oo kaysaska dhacay ee la ogyahay ee inta la baaray la ogaaday inay saa wax u dhaceen waa waxaan gaarayn labaatan kays marka sagaal kun oo qofood oo la dhaqan celiyey oo yani incidentiska dhacay ama waxyaabaha dhacay ama dadka dhaqan celintoodii si serious aan u qaadan oo wax ka soo laabteen waa wax aan gaarayn labaatan ruux dadka ka soo goosta al-shabaab oo iyagu leh noocyo kala duwan ayaa sidoo kalena waxaa jira kuwo kale oo lasoo qabto balse intooda badan la marsiiyo sharciga haddaba kuwa isa soo dhiiba ee soo gala gacanta tubsan sidee loo xaqiijiyaa inay ka tanaasuleen ama ay ka baxeen fakarkii al-shabaab ee ay qabeen waxaan su-aashaasi weydiiyey agaasimaha tubsan cabdulaahi maxamed nuur
dabcan waa marsan tahay waxaa jira dad xirfadlayaalah oo qaabilsan arrimaha dhaqan celinta iyo la socodka iyo muddada lixda bilood ilaa sanadka u dhexaysa dadkan xarihan ay ku sugan yihiin dadka qof kastaoo kamid a waxaa la weydiiyaa markay u yaraato laba boqol oo su-aalood oo la weydiinayo saddex jeer oo kala duwan ama habraaca waxaa jira lagula socdo oo dadkana dad dadka baaraya ama su-aalaha weydiinaya ama xirfadlayaasha ah dadka la shaqeeya waa dad loo tababaray oo ay sahlan tahay inay gartaan qofka gaaray muddadii dhaqan celinta dhammaystay diyaar u ah dadkiisi inuu dib ugu laabto marka qaar waxaa dhacda dad muddadii loogu talagalay dhaqan celinta dhammaystay misana aan ka bixin xarumaheenna oo ay u arkaan saraakiisha gacanta ku haysa shakhsiyaadkaas in ay u baahan yihiin muddo ka dheeri ah muddadii loogu talagalay in la dhaqan celiyo saas daraaddeed waxaa dhacda inay sii joogaan muddadii loogu talagalay in ka badan dagaaladii u dambeeyey ayaa waxay kordhiyeen tirada dadka ka soo goosanaya al-shabaab ee dowladda isku soo dhiibaya caruurta ayaa iyaga siyaabo gaar ah loola dhaqmaa oo meelo gaar ah la geeyaa sidoo kalena dumarka ayaa iyana meelo gaara la geeyaa dhaqan celinta xaqiijinta iyo dib ugu celinta bulshada ee dadka ka soo goosta al-shabaab ayaa ah howl aan sahlanayn waxaana sidoo kale looga faa'iidaysan karaa fursadaha ay helaan dhallinyaradaasi in laga dhigo mid ay ka faa'iidaystaan dhallinyaro badan oo weli kooxda ku sii haray taasoo ku dhiirigelin karta inay iyaguna soo raacaan saaxiibadooda sidoo kalena aqoonta kooxda ay u leeyihiin dadkan soo goostay ayaa waxaa ka faa'iidaysan kara hay-adaha amniga ee dowladda sida ay qabaan saraakiisha howlahan ku jira qaarkood intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doonnana nabadgelyo